بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب الوضوء hada baabu lwudu'i kani waa weesaqaadka baabkiisii arkaantii weesaqaadka iyo sunnooyinkiisii ayaa lagu sheegayaa halkan laakiin baabkankii ka horreeyey sheekhu wuxuu ku sheegay xadadkii ama nawaaqid alwudu'i waxyaabihii weesaqaadka burinayey haddana arkaantii uu ka koobnaa weesaqaadku iyo sunnooyinkiisii ayaa lagu sheegayaa alfuruudu arkaantii allatii taasoo laa yasixu lwuduu weesaqaadku uusan asaxayn ilaa bihaa ayada qabiddeeda maahane ayada in lala yimaado maahane si kale uusan ku asaxayn sittatun lix weeye arkaanta in lala yimaado maahane aan weesaqaadkii asaxayni waa lix alfuruudu arkaantii allatii taasoo laa yasixu lwuduu weesaqaadkii uusan asaxayn ilaa bihaa iyada maahana si kale uusan ku asaxayn sittatun lix weeyaan alawalu kan ugu horreeyaay anniyatu niyo weeye weesaqaadkii la niyoodo xadiidkii nabigaa u daliila calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat inama sixatu alacmaal mutawaqifatun binniyaat camalyaalka asixidoodu niyo ayay ku taagan tahay oo u shardi ah xadiidkaas ayaa u daliila weeyaan niyadii buu sheegayaa marka wuxuu yidhi wayajibu waxaa waajibaya an takuuna inay ahaato niyadu maqruunatan mid lala xidhiiriyey biawwali juz'in qaybkan ugu horreeya oo yaqsiluhu uu mayrayo qaybkaasoo minal wejhi wejiga ka mid ah waxaa waajib noqonaya niyada inuu la xidhiiriyo qaybta koowaad ee uu dhaqayo oo wejiga ka mid ah wayajibu waxaa waajibaya an takuuna niyadu inay ahaato maqruunatan mid lala xidhiiriyey biawwali juz'in qaybkan ugu horreeya qaybkaasoo yaqsiluhu uu mayrayo min alwejhi wejiga ka mid ah ama min alwejhi uu ka mayrayo wejiga xaggiis qaybka ugu horreeya uu mayrayo wejiga ka mid ah waa inuu niyada la xidhiiriyaa waxa weeyaan niyadu waa tii mabaaxid fara badan lahayd xaqiiqatun xukmun maxallun wa zaman kayfiyatun shardun wa maqsuudun xasan waa tii halkaas lagu dabdin jiray zamanka iyo xilliga wax la niyoodaahi waa awalu lcibaadaat cibaadooyinka bilowgooda ayaa niyada lala xidhiiriyaa ilaa ramadaanka iyo wax lamida ma ahan oo niyadiisu ay waasic tahay isagoo qoraxdaba haddii ay dhacdo qofku uu soomkii beriyaha sii niyoon karo marka qaybta koowaad ee uu mayrayo wejiga ka mid ah waa inuu la xidhiiriyaa wayanwi wuxuu niyoonayaa almutawadi'u kii weese qaadanayey rafca alxadasi rafca xukmi alxadasi xadadka xukumkiisii oo la iska kor yeelo ayuu niyeysanayaa aw amase fardal wuduu'i weesaqaad faradkii ayuu niyoonayaa aw ilwuduu'a ama weesaqaadkii buu niyoonayaa faqad oo qura aw naxwa daalika ama intaas wixii lamid ah ayuu niyoonayaa wuxuu niyeysanayaa qofka weese qaadanaya ahi inuu iska kor yeelayo xadadkii xadadkii ku qumay qofkan ee ku dhacay ee u diidayey salaadii inay ka asaxdo ama waxyaabahan weesaqaadka la isaga rabo weesaqaadka u baahan oo dhan xadadkaa inuu iska kor yeelayo xukumkiisii taa ayuu niyoonayaa ama mooyaane wuxuu niyoonayaa fardal wudu weesaqaad farada inuu la imanayo ayuu niyeysanayaa ama weesaqaad keliya ayuu niyeysanayaa oo nawaytul wuduu'a ayuu odhanayaa miday noqotaba qalbigiisa inuu geliyo ayaa waajib ah inuu weese qaadanayo weesaqaad farada uu la imanayo ama weesaqaadba uu la imanayo ama uu iska kor yeelayo xadadkii weesaqaad keliya aw ilwuduu'a faqad ama weesaqaad keliya ayuu niyoonayaa maxaa yeelay weesaqaadku waxaan cibaado ahaynba maba noqdaba qubayskii waa ka duwan yahayo waan tegi doonnaayo marka uu qofku janaabada ka mayranayo haddii un qubays keliya uu niyeysto ma ka asixi doono waa arki doonnaaye maxaa yeelay qubaysku mid iska caadiyana wuu noqdaayoo caadaa mid cibaadaana wuu noqdaa laakiin weesaqaadku waxaan cibaado ahayn maba noqdaba asagu waa sidaas marka niyada ayaa waxay keenaysaa maqsuudka niyadu ay leedahay ba waxa weeyaan ujeedka niyada laga leeyahay iyo waxyaabaha wax loo niyoonayaaba waxay tahay tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat in cibaadooyinka laga sooco waxyaabaha aan cibaadada ahayn ee caadiga ah iyo in cibaadadii lafteedii lasii kala sooco qaarba qaarka kale laga sooco oo farad iyo sunno iyo lasii kala sooco cibaadaadkiiba wayanwi wuxuu niyoonayaa almutawadicu kii weesa qaadanayay rafca alxadati rafca xukmi alxadati xadadka xukumkiisii oo la iska kor yeelo waa maanicii aw fardalwuduu'i ama weesaqaad farada ayuu niyoonayaa aw ilwuduu'a weesaqaad buu niyoonayaa faqad oo keliya aw naxwa daalika ama kaas lasoo sheegay wax lamida ayuu niyoonayaa wathaani rukniga labaadoo arkaantii weesaqaadka ka midihi ghaslulwajhi wejigii oo la mayro weeye dhirir ahaan iyo ballar ahaanba wejigii loo mayro waa xaggee wejigu xagga dhirir ahaan min maabiti shacari ra'si madaxa timihiisu meesha ay ka dhashaan laga bilaabo ilaa muntaha daqani lafgarku meesha ay ku yoolowda laga gaadho waa xagga dhirirka weeyaan wejiga wa min watidi ixdaal udunayni labada dhagood middood tiirkeeda laga bilaabo ilaa watidi l ukhraa midda kale tiirkeeda intii laga gaaro weeyaan waa xagga ballarkee waxaa waajibaya oo rugniga labaadi uu yahay qofku inuu wejigiisa mayro ilaah baa aayadda qur'aanka ku sheegay idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum markii aad doontaan inaad salaada u kacdaan wejiyadiina mayra buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala marka wejigii in la mayro weeyaan rukniga labaadi wejiga waxaa la yidhaahdaa xagga dhirirkiisa haddii la eego laga bilaabo madaxa timihiisu meesha ay ka dhashaan ilaa laga soo gaaro laftaa garka lafdaanka laftaa garku meesha ay ku dhammaato ilaa laga soo gaaro waa xagga dhirirkiisa xagga ballarkiisa haddii la eegana dhegtaa laga bilaabo ilaa dhegta kale laga gaaro weeyaan dhegta watidkeeda meesha yacni dhegta tiirkeeda ah amase dhakawgeeda midii la yidhaahdaba meeshan yar ee waxa weeyaan dhegtu ay ka jilicsantaho hoose ko ay ka taagan tahay tiirkaa yarkaa laga bilaabo ilaa dhegtaa kale laga gaara weeyaan wejigii intaan hore ee foolkaa keliya haddii un sidaa loo mayro geesihii iyo dhagihii sokadoodaas iyo intaas maa iska caddo aan biyihii la gaarsiin wejigaasi ma mayrna haslul wajhi wejigii la mayridiisii weeyaan min maabiti shacari ra'si madaxa timihiisu meelaha ay ka dhashaan laga bilaabo ilaa muntaha daqani lafdaanka amase lafgarka meesha ay ku dhammaato ilaa laga gaaro waa xagga dhirirka wa min watidi ixdaal udunayni labada dhagood middood tiirkeeda laga bilaabo ilaa watidi lukhraa dhegta kale tiirkeeda ilaa laga gaaro weeyaan wayajibu waxaa kaloo waajibaya ghaslu shacari timihii in la dhaqo timihii aan naabiti ka dhashay filwejhi wejiga ka dhashay daahiran loo dhaqo muuqaalka kore iyo wabaadinan hoosba inta kor iyo hoosba laga dhaqo weeyaan ila allixyata timihii garka maahane alghaziirata ee badnayd oo fa yakfii waxaa kaafinaya ghaslu daahirihaa daahirkeedan kore oo la mayro faqadoo keliya wa sunnatu sunnaduna waxay tahay takhliilu baadinihaa timahaas garka baadinkooda hoosana in la dhex gelgeliyo oo faraha la dhex geliyo weeyaan waxaa waajib noqonaya in la mayro sida wejiga in la mayrayba ay waajib u tahay waxaa wejigii raacaya timaha la iyo timaha ka dhasha wejiga korkiisa wejiga timaha ka soo baxa haddii ay shaaribadii yihiin haddii ay hareedadii yihiin haddii ay sunniyihii iyo baadadkii ay yihiin nuucay rabaanba ha noqdeene timaha wejiga ka dhashana in la mayro ayaa waajiba oo weliba daahiran wa baadinan loo mayro inta daahirka ah ee kore ee muuqata iyo inta baadinka hoosaaba kor iyo hoosba in laga mayro ayaa waajiba laakiin ninka garkiisii badnaa garkaa tirada badan ee weyn kor un in laga dhaqo intaa kore ayaa kaafinaysa weeyaan ilaa hoos biyaha in la gaarsiiyahay waajib ma ahan sunnadu laakiin waxay tahay inuu farihiisa sidaas u dhex gelgeliyo garkii maxaa lagu kala garanayaa marka garkani inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay maxaa lagu kala saarayaa waxaa la yidhaahdaa qofkan qofka la fadhiya ee ka soo hor jeeda oo la hadlaya haddii uu arki karo ninkan jirkiisii oo timahan garka hoostooda haddii uu qofkan jirkiisii uga jeedi karo garkaasi waa yar yahay haddii uu yar yahayna daahir iyo baadinba in la dhaqaa waajiba kor iyo hoosba in laga dhaqo biyihii ilaa jirka hoos la gaarsiiyo haddii qofkan qofka la hadlayee ka soo horjeedaahi uusan arki karin qofkan jirkiisii oo garkani uu isaga aadinayo jirkii hoose oo timahan dhexdooda uusan jirkii ka arki karinna garkaasi waa yar yahay waa badan yahay ayaa la odhanayaayo kor un in laga dhaqo unbaa waajiba markaasna yaraanta iyo badnaanta sidaasaa lagu kala saarayaa wayajibu waxaa waajiba kaslu shacri timihii in la mayro timihii annaabiti ka dhashay filwajhi wejiga ka dhashay dhaahiran muuqaal ahaan loo mayro inta daahirka ah ee muuqata iyo wabaadinan hoos ahaanba inta baadinka ah ee hoose qarsoon oo jirka iyo inta daahirka ah ee koraba in la mayro ayaa waajiba ila lixyata timihii garka maane alkhasiirata ee tirada badnayd oo egsiy waxaa ku filnaan waxaa kaafinaya oo ku filnaanaya ghaslu daahirihaa lixyadaas daahirkeedan kore oo la mayro faqad oo keliya wa sunnatu sunnaduna waxay tahay takhliilu baadinihaa baadinkeeda hoose hoosteeda in la gelgeliyo weeyaanoo biyihii la gaarsiiyo oo farihii oo biyoleh gacmintii oo biyo leh in farihii sidaas loo dhex geliyo garkii oo hoos biyihii la gaarsiiyaa sunnadu tahay wayajibu waxaa waajibaya aydan sidii horoo kale ghaslu silcati buradii la mayrideedii buradii annaabitati ka dhalatay filwajhi wejiga ka dhalatay wa in daarad haba dheeraato buradaasi jiddan dhab ahaan waxaa kaloo waajiba sidii horoo kale in la mayro buradii wejiga ka soo baxday si kastaba ha u dheeraato buradaasiye haddii qofkan wejigiisa intay bura ka soo baxda meel ka mid a ay aad u dheeraato buradaas waa la mayrayaa ilaa wejigii bay ku taalaayo ay la xidhiidhaaye wayajibu waxaa waajibaya ghaslu silcati buradii la mayrideeda buradii athaabitati dhe ku sugnaatay filwajhi wejiga dhexdiisa ku sugnaatay amase annaabitati filwajhi wejiga ka dhalatay haddii nuun laga dhigo annaabitati la yidhaahdana waa tii ka dhalatay weeyaan athaabitati haddii la yidhaahdana waa midii ku sugnaatay wejiga dhexdiisa wa in daalad haba dheeraatee buradaasi jiddan dhab ahaan aad ba ha u dheeraatee in la dhaqa ayaa waajibaya waraabicu rukniga afraadi wathaalitu dhe rukniga saddexaadi ghaslulyaddayni labadii gacmood la mayridoodii weeyaan macal mirfaqayni labada xusulna lala qabo in la mayro weeyaan rukniga saddexaad labadii gacmood oo ay wehliyaan labadooda xusul fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq aayadda qur'aanka ahay ku caddaayana gacmaha in la mayro oo xusulladu ay ku jiraan ilaa laga gaaro xusullada aayadda sidaasuu ku odhanaya rabbi subxaanahu wa tacaala maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun shaygii waajibku uusan dhammaystirmayn ilaa asaga in lala yimaado ma-ana isna waajib buu noqonayaa xusulladii way soo gelayaanoo marka iyagiina waa la dhaqayaa sunnadiina waxay tahay in taxjiilkii iyo la sameeyo oo lasii dheereeyo ilaa korba la gaarsiiyo waan gaari doonaa sunnooyinkee ghaslulyaddayni labadii gacmood oo la mayro weeyaan macal mirfaqayni labada xusul la jirankooda wayajibu waxaa waajibaya ghaslu shacari timihii in la mayro timihii an naabiti ka dhashay calayhimaa labada gacmood dushooda daahiran kor laga mayro iyo ubaadinan hoosba wa in kasura haba bato shacarkaasi oo wadaala haba dheeraadee wa gaslu silcatihimaa labada gacmood buradoodii la mayridooduna waa waajib wa in daalat buradaasi haba dheeraatee waxaa kaloo waajiba xaaddii iyo timihii ka soo baxay labada gacmood korkooda in la mayraa waajib oo kor iyo hoosba laga mayro buradii ka dhalatay labada gacmood dushooda haba dheeraato buradaasiiye ayana in la mayraa waajiba waa sidii hadda aynu wejiga kusoo marayno kale wayajibu waxaa waajiba ghaslu shacari timihii in la mayro annaabiti ka dhashay calayhimaa labada gacmood dushooda daahiran muuqaal ahaan loo mayro iyo daahiran inta muuqato la mayro iyo wabaadinan inta qarsoonba waa in kasura shacarkaasi haba bato wadaala haba dheeraadee in la mayraa waajiba wa gaslu silcatihimaa labada gacmood buradoodii oo la mayraa waajiba wa in daarat buradaasi haba dheeraatee waraabicu kan afaraad ee ka mid a arkaantii weesaqaadku masxu juz-in qayb la masaxo weeyaan qaybkaasoo min jildiraasi madaxa haraggiisa ka mid a aw amase min ashacari timihii ka mid a an naabiti ka dhashay fiihi fi ra'si madaxa ka dhashay walow ra'sa shacaratin hal tina madaxeedba ha ahaatee tintaasoo waaxidatin keligeeda bishardi anlaa yamsaxa inuusan masixin shardigeeda ayay halkaa tina in la masaxo ay ku asaxaysaa calada wiili shaygii dheeraa tinkii dheeraa alkhaariji ee ka baxayay can xaddira'si madaxa xadkiisa ka baxayey rugniga afraadi waa in la masaxo qayb waa in la masaxo qayb ka mida madaxa aayadda qur'aanka ah ayana rabbi ku caddeeye subxaanahu wa tacaala wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa marka musamaa masxin wax kasta ee masax lagu magacaabo ayuu ku soo xasilayaa masaxaasi oo in la masaxo qayb ka mida madaxii oo madaxa haraggiisii qayb ka mid ah in la masaxo amase la masaxo qayb ka mid ah timihii ka dhashay madaxan walow hal tinaba allah ka dhige hal tina foodeed haddii aad masaxdid xataa masixii waa ku ansaxayaa laakiin hal tina marka aad masaxaysid foodeeda hore iyo madaxeeda hore shardi bay leedahayoo madaxaas hore ee tisaxday saxday fooda ku taalla oo dheer haddii gabadhii ay masaxdo tusaale ahaan oo kale qadarkaa ay ka masaxday tinta waa inaysan ka baxayn madaxa xadkiisa markii timahan fooda horey loo soo shanleeyo horey loo soo celiyo ama timaha geesaha dhinacyada loo shanleeyay garbaha xaggooda ama timaha gadaalee dhanka iyo jeegada loo shanleeyo loosi loo raariciyo halkaa tina qadarkaa uu ka masaxay waa inuusan ahayn qadar ka baxaya madaxa xadkiisa oo madaxa dhaafaya weeyaan hal tina oo keligiisa haddii uu masaxo qaybta uu ka masaxay xabaddaa tintaan ay tahay qaybaan ka baxayn madaxa xadkiisa kaafi weeyaan madaxoo dhan in la wada masaxaano sunnaday ka mid tahay waan arki doonnae masxu juz-in qayb la masaxo weeyaan kan afaraadi qaybkaasoo min jildi ra'si madaxa haraggiisii ka mid a maqaarkii madaxa hoos in jirkaba ka mid a aw amase min ashacri timihii ka mida timihii annaabiti ka dhashay fiihi fi ra'si madaxa dhexdiisa ka dhashay walow ra'sa shacaratin hal tina madaxeed ba ha ahaadee shaygaa la masaxayaa shacradaasoo waaxidatin keligeeda hal tina oo keliya madaxeeda horaba ha ahaadee shardi bay leedahaye bishardi allaa yamsaxa waa inuusan masaxin qofku cala dawiili kii dheeraa dawiilkii alkhaariji ka baxayay can xaddi ra'si madaxa soodintiisa iyo xadkiisa qaybkii dheeraayee ka baxayay waa inuusan masixin ee u masaxaa tintaas xabaddaa tintaa qayb ka mida qaybtaasoo haddii hoos loo raariciyo aan ka baxayn madaxa xadkiisa walkhaamisu kan shanaadi gaslu rijlayni labadii lugoodoo la mayro weeye macal kacbayni labada anqowna ay la jiraan labada anqaw oo min kulli rijlin lug kasta ka ahaaday weeyaan lug walba iyo labadeeda anqow in la mayro weeyaan aayadda qur'aankaha ayaana ku cadila uu nagu amray wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn labadiina lugoodna lugihiinana mayraa la yidhi ilaa laga gaaro labada anqow anqowyadiina way soo gelayaan marka inta la mayrayo ghaslu rijlayni labadii lugood la dhaqidoodii weeyaan macaalkacbayni labada anqow la jirankooda la dhaqo labada anqow oo min kulli rijlin min kulli rijlin xaal ay ka ahaadeen lug kasta xaggeeda wa shacru rijlayni labada lugood timahoodii iyo wa silxatuhumaa buradoodu ka shacrilyadayni labada gacmood timahoodii ayay la mid tahay timihii ka dhasha lugaha korkooda iyo buradii ka soo baxday waxay la mid yihiin timihii ka dhalanayay labada gacmood iyo buradii la yidhi labada gacmood korkooda haddii ay ka soo baxdo in la mayro ayaa waajiba labaduba waa kuwii ahaa oo tintii xaaddii iyo timihii ka dhashay gacmaha korkooda kor iyo hoosba in laga mayraa waajibaha la yidhi lugihiina waa la mid bura haddii ay ka soo baxdo lugta korkeeda inta la mayrayo si kastaba ha u dheeraato buradaas iyo in la mayraa waajiba waa sidaas macnuhu wa shacru rijlayni labada lugood timahoodii iyo wasilcatuhumaa buradoodii ka shacrilyadayni labada gacmood timahoodii ayay la mid yihiin wayajibu waxaa waajiba taxriiku lkhaatami faraantigii la dhaqdhaqaajintiisa addayiqi ee ciriiriga ahaa wa takhliilu asaabicilyadayni labada gacmood farahoodii oo la dhex geliyahayna waa waajib la isdhex geliyo iyo wa rijlayni labadii lugood in kaana almaa-u biyuhu haddii ay yihiin laa yasilu kuwa aan gaarayn ilayhi makaankii aan gaarayn ilaa bidaalika arrinkaas maahana si kale aan ku gaarayn haddii biyihii aysan xubintii gaarayn in takhliil la sameeyo iyo isdhexgelgelin qofkaani farihii gacmaha uu sidaa u dhex geliyo farihii lugaha marka uu lugaha mayrayo sidaas mooyaane haddii si kale aan biyihii aysan ku gaarayn xubinta oo farihii lugaha aan biyihii gaarayn ilaa in faraha gacmaha lala dhex gelgeliyo maahane inuu sidaa sameeyo ayaa waajib ku noqonaya faraanti haddii uu qabo qofkaani faraantigaasna uu yahay mid ciriiriyah oo fartii uu ku jiray faraantigan biyuhu aysan gaarayn faraantiga hoostiisa ilaa faraantigaas in la sikiyo la dhaqdhaqaajiyo maahane in la dhaqaajiyaa waajiba faraantigaasoo meeshiisii laga dhaqaajiyo si biyuhu ay u gaaraan oo meeshaasi ay u dhaqanto wayajibu waxaa waajibaya taxriiku lkhaatami faraantigii la dhaqdhaqaajintiisa faraantigii addayiqi ee ciriiriga ahaa oo farta ku dheganaa weeyaan hadduusan ciriiri ahayna mid iska socsocdo uu yahayo marka gacanta la mayraya haba dhinacaadayo meesha ay dhaqmayso iyada dhib ma leh laakiin haddii uu ciriiri ku yahay faraantiganiyo uu gacantan ku dhegan yahay in meeshii laga sikiyo meeshaa la mayro si ay meeshaasi u mayranto ayaa waajib noqonaysa wa takhliilu asaabicylyadayni labada gacmood farahoodii iyo wa rijlayni labada lugood farahoodii oo la isdhex gelgeliyaa waajiba inuu farihii gacmaha inta qaato uu farihii lugaha sidaa u dhex geliyo markuu lugaha mayrayo waa waajib waa goorma in kaana almaaw biyuhu haddii ay yihiin laa yasilu kuwa aan gaarayn ilayhi ilal asaabici farihii baysan gaarayn biyuhu ilaa bidaaka takhliilkaas iyo isdhexgelgelintaas maana si kale ku gaari mayaan farahan lugaha ayaan biyihii gaarayn ilaa inuu la dhex gelgeliyo maahane farihii gacmaha waa qof cagihii iyo inta jeexjeexmeen oo faraha hoostooda luguha iyo ay dildilaacsan yihiinoo inuu sidaas la yidhaahdo farihii lugaha la dhex farihii gacmaha sidaa loo dhex geliyo lugihii farahooda marka uu mayraya maahane si kale aysan biyuhu ku gaarayn inuu sidaa sameeyaa waajiba si kastoo uu biyaha ku gaarsiin karo uu meeshaa biyihii ku gaarsiiyo wasaadisu rugniga lixaad oo u dambeeya arkaantii tartiibul acdaa'i xubnihii oo la kala tartiibiyo weeyaan wadalika musawarun kaasna waxaa lagu suuraynayaa bian yuqadima inuu hormariyo alwajha wejigii calalyadayni labadii gacmood uu ka hormariyo walyadayni labadii gacmoodna uu ka hormariyo cala ra'si madaxa masixiisii wa ra'sa madaxiina uu ka hormariyo cala rijlayni labadii lugood rukniga lixaad ee ugu dambeeya arkaanta ka mida weesaqaadku waa tartiib qofku uu kala hormariyo uu kala tartiibiyo xubnihii ficilka nabigaa laga qaatay calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa sidaa u kala tartiibiyey salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh fuqahada qaarkeedna waxay leeyihiin aayadda qur'aanka ahba xataa laga qaadan karaa walow waaw la iskula cadfay waawduna aysan tartiib faa'iidaynayn aayadda qur'aanka ahaba laga qaadan karaayo waxay yidhaahdeen markii sacyiga nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam labadii buurood oo safa iyo dhexdooda markii qofku uu sacyinayay xaajigaahi teebaa laga bilaabayaa markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ibda'uu bimaa bada'a allah kan ilaah uu ka bilaabay aayadda qur'aanka idinkuna ka bilaaba sacyiga aayadda qur'aanka maxaa laga bilaabay ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah marka buurta safa ka bilaaba oo sidaa ilaah u kala hormariya idinkuna u kala hormariya marka tanna aayadda qur'aankahi sidaanoo kale ayay u kala hormarisay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuhakum wa aydiyakum sidaasaa loo kala tartiibiyey wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum iyo wa arjulikum waa laba qiro marka aayaddaaba laga qaadan karaana culammada qaar baa odhanaya si ay noqotoba ficilka nebiga ayaa laga qaatay calayhi salaatu wasalaam in sidaa loo kala tartiibiyo weesaqaadka oo niyadii laga bilaabo wejigii lagu xejiyo la mayrayey labadii gacmood lagu xejiyo masixii lagu xejiyo lugihii lagu xejiyo haddana tartiibul acdaai xubnihii oo la kala tartiibiyo weeyaan bian yuqadima waa inuu hormariyo alwajha wejigii waa inuu ka hormariyo kaslal wejhi weeyaan wejiga la mayridiisii waa inuu ka hormariyo calalyadayni labadii gacmood la mayridoodii walyadayni labadii gacmoodna waa inuu ka hormariyaa cala ra'si madaxii masixii uu madaxa masaxayey wa ra'sa madaxiina waa inuu ka hormariyaa uu masaxayay cala rijlayni labadii lugood saas inuu u kala tartiibiyo weeyaan wa yajibu waxaa waajibaya fil wuduu'i weesaqaadka dhexdiisa isaalatu alawsaakhi wasakyaalkii in la zuuliyo allatii taasoo tamnacu diidaysay wusuulalmaayi biyaha gaaridooda ilal acdaa'i xubnihii ay gaarhaan ilaa in kaana inuu ku sugan yahay maahane fii isaalatihaa awsaaqdaas la zuulinteeda shiddatu mashaqatin mashaqo iyo dhibaato darnaanteed inay ku sugan tahay maahane wa midluhaa waxaa lamid ah awsaaqdaas oo ayana in la zuuliyahay ay waajib tahay al awsaaqu wasakyaalkii allatii taasoo taxta alaqbaari ciddiyaha hoostooda ahaatay wuxuu leeyahay sheekhu waxaa waajib ah oo weesaqaadka lagama maarmaan u ah in la zuuliyo wasaqdii iyo wax walba oo diidaya biyuhu inay gaaraan xubintaan la mayrayo shay walba ee u diidan oo ka reebaya xubintaan la dhaqi lahaa inay biyihii gaaraan ama wasaq ku dheggan ha ahaato ama xanjo iyo wax lamidoo ku dheggan ha ahaatee shaygaa in la suuliya ayaa waajiba si ay biyihii u gaaraan xubintaanoo xubintaasi ay u mayranto waxaa kaloo ayana waajiba sidoo kale waxyaabaha wasaqda ah ciddiyaha hoostooda gala iyo in la suuliyaayana waa waajib si biyihii ay u gaaraan ciddiyaha hoostooda wax walba iyo shay walba oo diidaya biyahan inay jirka gaaraan shaygaas in la suuliya ayaa waajib noqonaya haddii haddee waxyaabo aanba u ogolaanayn biyihiiba inay meesha gaaraan ay gabdhihii ciddiyihii iyo ku dhegsadaan haddana ay gabadhaasi mayranayso ay caadadii iyo ka mayranayso ay leedahay waa weyse qaadanayaa ee waa tukanayaa waxay ka tukanaysa iyo waxay ka mayranaysaaba lama arko weli dhiiggii caadada kama aysan qubaysan gabadhaas iyo qubayskeedu ma asixin haddii ay ciddiyihii iyo ku dhegsato waxyaabo xanjo iyo waxyaabo lamida waxyaabahan gabdhuhu ay ciddiyaha ku dhegsanayaane ee mathalanba xubintaan in biyihii ay gaaraanba u diidayso oo xubinkaanba uusan dhaqmayn ilaa shaygaas in laga fujso meesha laga saara maahane sidaas weeyaan wa yajibu waxaa waajibaya filwuduu'i wasaqaadka dhexdiisa isaalatu lawsaaqi wasakyaalkii in la zuuliyo wasakyaalkii allatii taasoo tamnacu reebaysay wusuul almaayi biyaha gaadidooda ilacdaa'i xubnihii ay gaadhaan xubnihii la mayrayay ilaa in kaana inuu ku sugan yahay maahana fii isaalatihaa wasaqdaa la zuulinteeda shiddatu mashaqatin mashaqo darnaanteed mashaqo daran iyo dhib daran inuu ku sugan yahay maahane in la zuuliyo waxyaabahaas oo waxyaabo culusoo waxa weeyaan ayba adag tahayba in la zuuliyaah shaygii in laga dhowrsadaahi aysan suuragal ahayn ama in la zuuliyaaba dhibaato fara badan lagala kulmayo shaygan in meeshiiba laga zuuliyo kaas waa la cafinayaa weeyaan wakadaa waxaa lamida wa mitluhaa waxaa lamid oo ayana in la zuuliyaah ay waajib tahay alawsaaqu wasakyaalkii allatii taasoo taxta al adfaari ciddiyaha hoostooda ku sugnayd taasna in la zuuliyahay waa waajib si biyihii ay u gaadhaan ciddida hoosteeda kaloo ayana waajib oo lagama maarmaana in xubinta korkeeda laga ilaaliyo wax walba oo diidaya oo beddelaya biyaha midabkoodii shay walba ee beddelaya biyahan midabkoodii in laga ilaaliyo xubinta weeyaanoo biyihii ayagoo nadiifa ay xubintan ka shubmaan zacfaraankii iyo baashan huruudda la yidhaahda iyo haddii qofkii intuu jidhkiisa mariyo uu haddana yidhaahdo waa weeso qaadanayaayo biyihii jaallaha ay gacantiisa sidaa uga shubmayaan gacantaasi weli ma dhaqna ilaa gacanta korkeeda waxaa ku sugan shay beddelaya biyaha midabkoodii wayajibu walaa yakfii dheh ma kaafinayso masxul acdaa'i xubnihii in la masaxo xubnihii almaqsuulati ee la mayrayay bal iskabadaa inay kaafinayse laabudda waxaa loo hurtilaya oo lagama maarmaana min sayalaani ilmaayi biyaha dareersigoodo caleeyaha xubinta dusheeda ay ka dareersadaan xubnaha weesaqaadku laba qaybood waa kuwii ahaa qaybna waa la mayrayey qaybna waa la masaxayey madaxa asaga waa la masaxayey laakiin inta kale wejigii iyo labadii gacmood iyo lugihii iyo ayaga waa la mayrayey marka mayrid iyo masax waa kala labo masax waa shaygiiyo sidaan loo masaxo dee korkiisa wax loo mariyo mayridna waxa weeyaan inay biyihii ka hooraan oo ay shaygan ka shubmaan oo biyihii ay ka dareersadaan sidaas weeyaan marka xubnihii la mayri lahaa wejigii iyo gacmihii iyo lugihii in la masaxaahi ma kaafinaysee waxaa lagama maarmaana inay biyihii ka dareersadaan oo biyihii ay sidaa uga shubmaan walaa yakfii ku filnaan mayso ma kaafinayso masxul acdaa'i xubnihii la masixidoodu xubnihii almaqsuulati ee la dhaqayay xubnihii la dhaqayay in la dhaqa la rabay in la masaxaayo waxba kaafin mayso bal iskaba daaya laabudda waxaa lagama maarmaana min sayalaanilmaayi biyaha dareersigooda iyo socoshadooda caleyha xubnaha dushooda ay ka dareersadaan weeyaan biyihii inay xubnahaas ka hooraan oo ay sidaa uga shubmaan si xubintaasi ay u noqoto xubin la mayray ayaa lagama maarmaana weliba biyihii oo midabkii biyaha leh oo shay dooriyey xubintan korkeeda uusan ku sugnayn ayagoo sidaasa biyihii inay ka shubmaan xubintan ay ka hooraan ayaa lagama maarmaana weeyaan hadde haddii biyo fara badan ee qullatayn ka badan uu doonayo qofkan inuu xubintiisii dhex geliyo markaa biyihii inay ka shubmaan waajib ma ahan biyo badan oo meel ku jira oo qullataynkii ka fara badan buu rabaa inuu ku dabaasho qofkan uu ku weesa qaato tusaale ahaan wejigiisii oo dhan buu biyihiisaa u dhex gelinayaa labadiisii gacmood buu sidaa u dhex gelinayaa lugihiisii u dhex gelinayaa weesaqaadkiisii waa saxiix markaas biyihii inay gacmaha ka hooraan amase lugaha oo xubnaha ay sidaa biyihii uga shubmaan waajib ma noqonayso wa idaa taraka haddii uu ka tago qofkii lumcatan bar bar taasoo sakiiratan yar bar taasoo min cudwin xubin xaggeeda ka ahaatay walow sahwan halmaan baa uga tagee lam yasixa ma asaxayo alwuduu'u weesaqaadkii xataa yaksila ilaa uu ka dhaqahaa bartii oo wayuciidda uu ka soo celiyo ghaslal acdaa'i xubnihii la mayridooda allatii taasoo bacdahaa bartaa ka dambeeyey haddii uu ka tago qofkaani hal dhibic ah amase hal bar ah oo yar oo xubnihii la dhaqayay ka mid ah ayuu ka tegey wejigii uu mayrayey baa waxaa ka bannaan meel yaroo barahoo uusan weli dhaqin si halmaanaba ha uga tagee weesaqaadkiisii ma asixin qofkaas mana asaxayo ilaa uu ku laabto oo bartii yarayd ee uu ka soo tegay uu soo dhaqo haddana uu soo celiyo intii ka dambaysay maxaa yeelay tartiib baa ayana shardi ahayd wejigii la rabay inuu mayro oo ballarkiisa iyo dhirirkiisaba laguu soo sheegay ayuu bar yaroo kamida ka tegey qayb yaree wejigii kamid a ayaa weli cadoo uusan biyihiiba gaarsiin oo usan weli dhaqin gacmihiibuu mayray madaxiibuu masaxay lugihiibuu mayray markuu weesaqaadkii dhammeeyey kadib buu wuxuu arkay in qayb wejigii kamida bar yaroo wejigii kamida aysan u dhaqnayn weesaqaadkiisii ma asixin ilaa uu ku laabto uu soo dhaqo meeshaa yaree cad ee uusan weli mayrin intii yarayd ee uusan weli mayrin keliyuhuu mayray weli weesaqaadkiisii sax noqon mayo xubnihii kale ee ka dambeeyeyna ilaa uu ku celiyo ayagiina uu mayro maxaa yeelay waxaa shardi ahayd tartiib waa inuu wejiga dhaqaa haddana gacmihii uu ku cejiyaa masixii lugihii tartiib baa waajiba waa tii aynu soo nidhiye haddii bartii uu ka soo tegay meeshii yarayd ee dhibicda ahayd amase barta ahayd ee uusan awal soo dhaqin haddii uu dib ugu laabto oo uu mayro kuwa kale si fiican baa u dhaqda ee iska daa laga yeeli mayo tartiibtii baa ilaa ka maqan waa inuu wejigii soo dhammaystiraa horta kadibna intii ka dambaysay uu dhaqaa ilaa tartiib baa shardiya wa idaa taraka haddii uu ka tago qofkii weese qaadanayey lumcatan bar haddii uu ka tago bartaasoo sakiiratan yar bartaasoo min cudwin xubin ka ahaatay walow sahwan halmaan baa uga tagee lam yasixal wuduu weesaqaadkii ma asixin xataa yaksila ilaa uu ka mayrahaa bartii oo wayuciidda uu ka soo celiyo ghaslal acdaa'i xubnihii la mayridoodiina uu ka soo celiyo allatii taasoo bacdahaa iyada ka dambaysay intii ka dambaysana ilaa uu ku soo celiyo weesaqaadkiisii ma asixin intaas wuxuu uga soo baxay sheekhu arkaantii weesaqaadka ee lixda ahayd iyo waxyaabihii ku tacalluqay halkaana sunnooyinkii uu ka gelayaa wa sunanulwuduu'i weesaqaadka sunnooyinkiisu kasiiratun mid fara badan weeyaan minhaa waxaa ka mida sunnooyinkii istiqbaaluulqiblati qibladii oo loo jeesto fiihi fi lwuduu'i weesaqaadka marka uu weese qaadanayo inuu qibladii u jeesto waatasmiyatu ilaah magacaabis baa ka mida bismillaahi uu yidhaahdo maqruunatan xaal ay tahay tii lala xidhiiriyey tasmiyada iyo ilaah magacaabistu biawwalihi weesaqaadka bilowgiisa marka uu weesaqaadka bilaabayaba inuu bismillahi yidhahdo ilaah magacaabo wa qaslulkafayni labadii amaacan inuu dhaqa ayaa ka mida sunnooyinkii macan wada jir uu u dhaqo ilal kuucayni waqaslulkafayni dheh labadii calaamood oo la mayraa ka mida sunnooyinkii macan wada jir ayagoo ah ilal kuucayni ilaa labada camaacun laga gaaro inuu sii farxasho labadiisa calaacood labadiisa gacmood intaan hore u mayro ilaa uu ka gaaro cukuradaas iyo camaacunadaas tuma almadmadatu luqluqashadiibaa haddana sunnaa tuma almadmadatu luqluqashadii baa ka mid a tuma alinsaqu saqu haddana sandaarsigii biyaha uu ku sandaarsanayey wa masxuraasi madaxii oo la masaxaa ka mida sunnadii kullihii dhammaantiiba in yar un haddii laga masaxo waajibkii waa imaanayaa waa tii aynu nidhiye madaxa oo dhan in la masaxo ayaa sunnaa khuruujan can khilaafi man awjabah ayaa la yidhaahdaa dadkii waajibiyey ayaa khilaafkooda laga baxayaa culammada qaar baa ku tegey madaxa oo dhan in la masaxayo inay waajib tahay marka si khilaafkaasoo looga cararo ayaa la sunneeyey oo ay sunno tahay in madaxa oo dhan la masaxo marka tuma masxul yadayni masxul udunayni labadii dhagoodoo la masaxo ayaa haddana ku xigoo sunnaa macan wada jir loo masaxo dhaahiran inta muuqata iyo wabaadinan inta qarsoonba bimaain biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin cusub biyo cusub ee aan ahayn kuwii madaxa lagu masaxay in biyo cusub inta loo soo qaado dhegihiina biyahaas lagu masaxo intaan muuqato ee kore iyo intaa gudahaaba wa taqdiimulyamiini midigtii oo la hormariyo baa ka mida sunnadii cala shimaali bidixdii laga hormariyo oo minalyadayni labadii gacmooda iyo warijlayni labadii lugood midigta oo ka ahaatay labada gacmood iyo labada lugood in la hormariyo lagana hormariyo bidixdii baa sunnadii ka mida wa taqdiimulyamiini midigtii oo laga hormariyo cala shimaali bidixdii baa ka mid a minalyadayni xaal ay ka ahaadeen iyo warijlayni labada lugood iyo labada gacmood wa tadhiiru kulli cudwin xubin walba oo la dahiraa ka mid a oo la nadiifiyo halaatha maraatin marar saddexa maraadkaasoo mutawaaliyatin mid xidhiidha ah xubin walba in saddex jeer la mayro saddexdaasoo xidhiidha ayaa ka mida weeyaan sunnooyinkii wa tadhiiru kulli kulli cudwin xubin walba oo la dahiro oo la mayraa ka mid a halaatha maraatin kolol saddexa maraadkaasoo mutawaaliyatin mid xidhiidha ah nolosha halaatadaasoo mutawaaliyatan haddii la kor dhigana waa taas walmuwaalaatu xidhiidhin baa ka mida sunnadii ligayri daa'imi lxadasi xadaskiisu kuu joogtada ahaa kayrkii xaaluu u sugnaaday muwaalaadkaas in weesaqaadka la xidhiidhiyo ayaa sunnooyinkii ka mid a yaana loo sunnaynayaa hayri daa'imi alxadas qofkii xadadkiisu uu joogtada ahaa qofkii aan ahayn ama asaga qofkaan weesadiisuba weesela'aantiisuba ay joogtada tahay inuu xidhiiriyaa waajib ku noqonaya asaga oo waxaa weeyaan qof waxaa jira la yidhaahdo daa'imulxadas waxaa daa'imahoo joogtaa qofkaan xadadkiisa kaadi iyo waxbaaba iska socda mar walbaba waa gabadhii yacni caado shubanka qabtay oo kale qofka asagaa dahaaradiisu waaba iska daruuro waxaa waajib ku ah marka inuu weesaqaadkii xidhiiriyo qofkaas weesaqaadkii buu xidhiirinayaa naftiisa weesaqaadkii iyo salaadiina wuu xidhiirinayaa markii hore uu soo un dahaaro qaadanayo xubintii wax ka socdeen iyo uu soo maydhayay mayridaas xubintaa uu maydhayo iyo xubintaas uu duubayo yacni suuf iyo wax ku nidaaminayana iyo weesaqaadkiina waa xidhiirinayaa weesaqaadkii dhexdiisana waa xidhiirinayaa xubnihii ma kala goynayo weesaqaadkii markii uu dhammeeyo iyo salaadiina wuu xidhiirinayaa dahaaradiisoo dhanba waa iska daruura qofkaas marka qofka loo sunnaynayo inuu weesaqaadkii xidhiiriyo xubnihiisii waa qofka aan daa'imulxadadka ahaynoo weesela'aantiisu aysan joogtada ahayn walmuwaalaatu xidhiirin baa la sunnaynayaa ligayri daa'imi alxadasi xadadkiisu kii uu joogtada ahaa kayrkii baana loo sunnaynayaa waa masiwaaku cadaygii falaysa cadaygu ka mid ma ahan mina sunani sunnooyinkii sunnooyinkii alkhaasati ku goonida ahaa bilwuduu'i weesaqaadka sunnooyinka weesaqaadka keliyii ku goonida ah ka mid ma ahan bal iskaba daaya huwa cadaygu sunnatun sunno weeye fii kulli xaalin mar kastaba ilaa fi sawmi soomka ma ahane oo fa yukrahu cadaygii waa la kahanayaayo waa karaahiyo soomka dhexdiisa min azawaali geeska zuulkii laga bilaabo ila alguruubi qoraxda dhiciddeeda ilaa laga gaaro qoraxda markay ka iilato cirka kale barkiisa oo ay dhinaca kala marto oo duhur la gaaro laga bilaabo ilaa laga gaaro qoraxda dhiciddeeda waa la kahanayaa ayuu yidhi madhabku waa sidaas imaamu nawowi laakiin xadiista xadiidka tilmaamaya iyo dacfi baa ku sugan ayuu oranayaa wuxuu yidhi waa masi waaku cadaygii laysa min asunani sunnooyinkii ka mid ma ahan sunnooyinkii alkhaasati bilwuduu'i weesaqaadka ku goonida ahaa bal iskaba daaya huwa cadaygu sunnatun sunno weeye fii kulli xaalin mar kastaba ilaa fi sawmi soomkii ma ahane oo fa yukrahu waa la kaanayaa cadaygii soomka dhexdiisa min azawaali laga bilaabo geeska zuulka ila alguruubi qoraxda dhiciddeeda ilaa laga gaaro waa karaahiyo sidaas ayaa madhabku oranayaa wayataakadu wuu adkaanayaa istixbaabuhu cadayga la sunnayntiisa iyo sunnanimadkiisu cinda alwuduu'i weesaqaadka agtiisa marka la weeso qaadanayo ayay aad iyo aad mu'akad usii noqonaysaa in la cadaysado lowlaa an ashuqa calaa ummatii xadiidkii waa kii ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aanan uga baqayn ummaddayda in aan ku dhibo laamartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu waxaan fari lahaa cadayga weese qaad walba agtiisa mar walbo ay weese qaadanayaan inay cadaydaan baan fari lahaa buu yidhi mar walbo ay ay weese qaadanayaan ayaan cadayga fari lahaa haddii aanan ka baqayn inay arrintaasi mashaqo ku noqoto lagu waajib yeelo aad bay marka u adkaanaysaa wayataakadu waxaa adkaanaya istixbaabuhu istixbaabu siwaaki cadayga la sunnayntiisii iyo sunanimadkiisii cinda alwuduu'i weesaqaadka agtiisa wa maxalluhu maxallu siwaaki cadayga booskiisu fiihi fi lwuduu'i weesaqaadka dhexdiisa xaaluu ahaaday qabla almadmadati luqluqashada ka hor weeyaan inta uusan luqluqan oo waa kii hadda horay kuu soo sheegayo oo ku yidhi in tasmiye lala yimaado marka koowaada bisimkii laga bilaabo labadii caloocalood la dhaqo ilaa labada kuuc laga gaaro haddana la luqluqdo sooma ahayn luqluqa ayuu ka horeeyaa marka sunnadii niyo horta nawaytu sunana alwuduu'i ama nawaytu sunnata alwuduu labadii gacmood dhaq markaa kadib cadaygii la imow haddana luqluqii iyo sandaasigii sidaas weeyaan wa maxalluhu maxallu siwaaki cadayga booskiisu fiihi fi lwuduu'i marka uu ku sugan yahay weesaqaadka dhexdiisa qabla almadmadati luqluqa ka hor weeyaan wayataakadu waa adkaanayaa oo sunno aad iyo aad u adag buu noqonayaa cadagii ayadon sidii hore oo kale cinda tagayuri alfami afka doorsoonkiisa agtiisa walintibaahi wa cinda alintibaahi ka baraarugidda agteeda mina nawmi hurdadii laga baraarugo qofku hurdada ka soo toosana waa mu'akad wa iraadati salaati cinda iraadati salaati salaadda markii la doono agteedana waa mu'akad oo qofku u damco inuu tukado wa qiraa'ati alqur'aani qur'aankii oo la akriyo agtiisana waa sunna qofku markii uu doono inuu qur'aankii akriyo iyo walcilmi cilmigii wa cinda iraadati salaati salaaddii markii uu doono agteedana waa sunno oo waa mu'akad iyo qiraa'ati alqur'aani wa iraadati qiraa'ati alqur'aan qur'aanka inuu akriyo markii uu doono iyo walcilmi cilmiga intaba sunno mu'akada weeyaan cadagii wa taxsulu way soo xasilaysaa asunnatu sunnanimadii fiihi cadayga dhexdiisa bikulli daahirin shay kastoo daahira kulligii bay ku soo xasilaysaa dhammaantii shaygaasoo khashinin midka kan ah shaygaasoo yuziilu goynaya oo zuulinaya sufratal asnaani ilkaha boorkoodii iyo jaallahoodii walow khidqatan goodkiiba ha ahaadee calal wa afdaluhu cadayga kan ugu fadliga badani al araaku laanta cadaygaa weeye alyaabiso ee qalalan almabluulu lagu qooyey bilmaa'i biyaha wuxuu ku soo xasilayaa geedkii la odhanaya cadagu shay walba ee daahir ah oo haddana adag shaygaasoo zuulinaya ilkaha wasakdoodii iyo waxa weeyaan boorboorkii iyo jaallihii iyo waxyaabihii ilkaha fuulayey shay walbee goynaya oo adagoo daahira ayaa caday noqon kara weeyaan waxaase ugu sii fadli badan oo ugu fiican cadayga laanta cadayga ah oo cadayga la yaqaana caadiga ah kaasoo weliba qallalan ee haddana biyaha lagu qooyey kaasaa ugu sii fadli badan wa taxsulu way soo xasilaysaa assunnatu sunnadii sunnadaasoo fiihi fi siwaaki ku sugnayd cadayga bikulli daahirin bay ku soo xasilaysaa shay walbo daahir ah shaygaasoo khashininka kan adag shaygaasoo yuziilu goynaya oo zuulinaya sufrata al asnaani ilkaha jaallahoodii weeyaan walow khirqatan goodba ha ahaadee calal mara adag buu sidaas ugu cadayanayaaoo ilkihiisi u marmarinaya ku nadiifinayaa waa shay adagoo daahira wasaqdiina goynaya sunnadii way u soo xasilaysaa markaas wa afdaluhu cadayga kan ugu fadliga badani al araaku laantii caday weeye alyaabisu ee qalalna almabluulu lagu qooyey bilmaa'i biyaha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam